waxaa bogaadin iyo hambalyo diray bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug bogaadintan ayaa ah inay ku faraxsan yihiin dadka ku dhaqan degmada xaradheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug jabka ay la kulmeen ciidamada huwanta ah ee kusoo duulay qaar ka mid ah deegaano ka tirsan mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u babacdhigay ciidamo huwan ah oo kor ka taageeraya maraykanka oo kusoo duulay deegaano ka tirsan mudug oo lagu maamulo shareecada islaamka waxaa deegaano ay ka mid yihiin sabeene gowrac iyo kuwo kale dhegta dhiigga loogu daray ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka bulshada ku dhaqan degmada xaradheere ayaa bogaadiyey dagaaladan lagu jebiyey ciidamada huwanta ah mid ka mid ah dadkaas ayaa suugaan ku cabiray waxa socdaa gaal annagu ma afnaqaan hadduu cirka ka yimaad iyo hadduu dhulka joogaba waxaan leenahay niman hooyadiis mahar la geyn shiiqna la hortaagin oon buuryadii laga habsiin mahay diraaceen duuliyaha waa qabanaqaan daga sideedii dacda baan ku rafinnaa sidii diiq la gowracay washington ka daawaaniraa kii ku soo diray dembilaha waa dili naqaan dagob calol weyne dabadhilifyadu waa daba socdaan danahood mooyaane meel kas hadduu joogo wuu jabayaa horena waa u jabeen way jabi doonaan waad maqlaysaan hadda nasriga ka bilowday bacadweyne gaalada inta badan way ku jabeen haddana way ku jabi doonaan sidoo kale mid kale ayaa isna hadalkan ku biiriyey nimankii dulli fara badanaa ku dhacay dulli fara badanaa ku dhacay sida walaalaha noo xaqiijin hayaan waanu bogaadinayna walaalaha goobta joogo insha allahu tacaala annaguna waan garab taagana waanu u duceynaynaa waanu garab taaganahay waanu boorinaynaa dadka muslimiinta ana waxaa la rabaa inay istaagaan oo adduunyada hadda wax soconhayaba lama arkaba nimanka murtadiinta oo barkadaha ku qabaysanhaya shaambada la gelahaya sida xinlebi laga sheegahayo kaletood wax kasta way fasaahadinaan ayaga meel kastay tagaan fasaad bay ka wadaan fasaadkaasay rabaan gaalaa soo tababartay gaalaa soo diratay wakiillo gaalo weeye haweenka muslimaadka ah ayaa iyagana dhankooda dhiirigeliyey mujaahidiinta ka dagaalama wilaayada mudug waxaan garab taagannahay walaalaheen waxaan dubaynaa biskutka waxaan maxayhayd talaynaa caagaga waxaan kasoo qadaba qaadaynaa biyaha hore u socda ayaan leeyahay gaaladana waxaan leeyahay maxay ahayd waxaad qaadaysaan hawe yaraatee ma jirtee maxay ahayd dhulkiina iskaga noqday intay goorigoor tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore fashiliyey guluf dagaaleed ay soo qaadeen maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka